wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane maxamed sheekh maxamuud oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane maxamed bashiir qaasim dhaqare iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa si rasmi a u dhagax dhigay dhismaha green house system dhammaystiran iyo ceelkii lagu waraabin lahaa iyada oo barnaamijkan laga hirgelinayo beerta tijaabada ee wasaaradda beeraha hirshabeelle oo ku taalla duleedka jowhar mashruuca dhisidda green houseka systemkan dhammaystiran waxaa fulinaya hay-adda a c f iyada oo ujeeddadu tahay in lagu tababaro beeraleyda yaryar lagu tijaabiyo abuurada noocyadooda kala duwan sare loogu qaado waxsoo saarka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha beeraleyda ku sugan gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda a c f ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan hay-adda a c f iyo wasaaradda beeraha oo wada shaqaynayo ayaa waxay rabaan halka inay ka hirgeliyaan green house systemkiisa uu dhammaystiran yahay oo wato drip irrigationkiisa ama waraabka tifiqa iyo ceelka lagu waraabi lahaa ujeeddada green housekan loo dhisaa waxay tahay in beeraleyda yar ee ku dhaqan degmada jowhar tababar lagu siiyo habka casriga ee beerashada sidoo kale waxaa jiro team extension officers oo ka socda wasaaradda beeraha ee hay-adda la shaqeeyo raggaa ka shaqeeya fidinta beeraha ayaa waxaan rabnaa sidoo kale in beeraleyda yar ay ku tababaraan habkan waxaan rabnaa in beeraleyda ay ka guuraan habkii hore ee muxuu ahaa qadiimiga ee beerashada dabcan ay u guuraan habka casriga sidoo kale wasaaradda beeraha waxay uga faa'iidaysan doontaa mashruucan green houseka tijaabada abuurada noocyadooda kala duwan maadaama uu yahay meel controlled ah oo wax walba lagu tijaabi karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha waraabka hirshabeelle mudane maxamed sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey hay-adda a c f dadaalka ay wado
waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa hay-adda a c f oo si dhow ula shaqayso wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin sharafay noo tahay inaan ii sheeg aan si fiican oo wanaagsan oo hagarla-aan aan u wada shaqayno waxayna kow ama laba ka tahay hay-adaha noogu dhow oo aan aada ula shaqayno wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa waddo dadaallo lagu horumarinayo beeraleyda gaar ahaan kuwa yaryar ee ku sugan magaalada jowhar kuwaasoo si toos ah uga faa'iidaysan doona green house-kan iyo adeegyada la xiriira